bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu duhur wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhowaada warka duhur ee idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhurkooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada badhaadhe oo ay soo food saartay xaalad biyariyari baahsan odayaasha dhaqanka jubbaland oo tacsi u diray eheladii uu ka baxay eheladii aan idhaahday ay ka kala baxeen marxuumiinta ugaas xasan ugaas khaliif iyo brofesor maxamed cali castro wasaaradda waxbarashada jubbaland oo soo saartay habraacyada xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban soomaaliya oo dadaal badan ku bixinaysa helidda xubinnimo mid ka mid ah ururada caalamiga ah goobaha ganacsiga qaar ee degmada guuraceel oo maanta la xiray kadib markii cabasho laga muujiyay canshuur kordhin akhbaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo lagu eedeeyey inay ka dambeysay qaraxii lala egtay markab laga lahaa waddanka israa'iil
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo noqod wanaagsan dadkana na dhegaysanayo waa axad taarikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun kow iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan iyagii oo intaasi ka faahfaahsan xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa xilligan waxaa lasoo warinayaa inay soo food saartay biyori baahsan cabshiro cabdirashiid xuseen qodobkan haynoo dheerayso
dadka xoola dhaqatada ee biyaha ka heli jiray ilaha biyaha laga cabay ee deegaanka hoosingow oo hoos timaada degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa soo food saaray xaalad biyola-aan ah taasi oo saameysay nolosha dadka reer guuraaga iyo weliba xoolaha dadka reer guuraaga ayaa sheegay in xilli roobaadkii hadda ugu dambeeyey uu ku yaraa hoosingow iyo deegaanada kale ee u dhow taasina ay keentay in warihii ay xoolaha biyaha ka heli jireen ay biyaha ka gureen labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dhaqane yuusuf iyo axmed cabdi oo ka mid ah xoolo dhaqatada ay saamaysay biyoyarida ka jirta deegaankooda ayaa waxa ay sheegeen in fuustada biyaha hadda lagu iibinayo lacag dhan soddon kun oo shilinka balse hadda ay aada uga cabsi qabaan in biyaha lacag ay ku waayaan iriiriga iyo samxadda ka jirta ceeldhiig ee deegaanka hoosingow oo ah halka keliya ee maanta xoolaha iyo dadkuwa biyaha laga cabo dadka xeeloleyda oo korka imaado oo soo arooro oo matoorka imaadaan nahay matoorkina matoorkina waa halkoo keliya marka kuleel baan aad uga dareemayna macnaha tivihiisa iyo tuubihiisana way iska yar yihiin marka qalqiina waa kasoo batay may magaalaba waa laiskugu imaaday xoolaha barbaa soo aroori karo oo imaan karo barbaa meesha in biyo lagu geeyo u baahan oo wahaab ama lo iska nuglaada ama ari oo iska nuglaada nooc walba yaa iska imaan kara ilaahayna amina waa xuseyna asagaa ogsoon marka kureel baan uguda dareemayna aa wari wari aan cabini baa soo dhamaaday matoorkan ayaan imaanay matoorkana ilaahay un ifarid furmooy waxa lulu omragu ogay hadda wax oomay oo hadda sakaraad ahoo bariya qumana ma jiraan laakiin aad buqalka isugu imaaday matoorka walaale waxaan kasoo aroornay meel la yidhaaha kolaa baan shalay kasoo aroornay ilaa xalay ilaa shalay baa dhexda kusoo jirnay saakaan imaadnay haddana wixii awan waa ooman yihiin matoorka waa itiso meeshii aan kasoo aroornay ilmo iyo ari iyo lo nuglaata iyo wax walbaa joogay aan iska fiicana alxamdulilah xoolaha lo iyo ari weya meesha mar dhaway naga soo dhamaada wari aan cabeynay meeshana haddii dad baa sii joogay oo markaa deegaanka kusoo dhadhawaa awal matoorka sii cabaayay annaga shiimada duleedka ka imaatay baan nahay oo hadda soo oontay meesha hadda aan kasoo aroornay wax nugul weliba hadda dhacankii iyo weli waa dambeeyaan xoolihii hordhaantoodiba hadda imaaday wahaabkii arigii iyo weydii iyo ciddii o dhan halkii bay jiraan marka meel laga soo aroori karna ma aha baadkina waa isu xunyaa dhulka meel laga soo dhawaadaa laleeyahay marka xalay ilaa shalay dhexlaan kusoo jirnay saakaan imaadnay haddana geedahay ku jiraan xoolaha ma cabeeyaan waa matoorkii baa shiima ah shiima tii xalay bariyaa joogto marka haddee waxaa joojisaa lagu leeyahay ma soo garaya haddee inta kuwii kaa reedoomi mar in gargaarna loo soo raadiyo wixii xoolaha qaar baa ciddii jiro iyo ilmihii iyo wixii oo dhan waxaa biyo dhaamin iyo wax inaan helno yaa xasanayna gudoomiyaha deegaanka hoosingow cabdiqaadir cumar shire oo ka warbixiyey biyoyarida ka jirta deegaanka hoosingow iyo dhibaatada dadka xoolodhaqatada ku qabaan helidda biyaha waxaan ku jirnaa wakti kulul xoolihii iyo maaragtay oo saddexda noocba le geela iyo ariga iyo maaragtay lodiba waa soo aroorayaan oo biyihii ayay ku taagan yihiin ceelashii ceelashina ceelal ku filan ma aad ba aad bayna maaragtay dadka shiimada meesha jooga ee de- ee reer miyiga reer dugaga ee usoo batayna usoo degeen meesha ma garatay dadka eh, nawaaxiga magaalada eh, ay ka imaanayaan qaarna maaragtay ilaa iyo waxay kasoo hayaan maaragtay xuduudka xagga eh, maaragtay eh, kenya qaar dhanka kismaayo ka yimaadeen eh, marka way badan yihiin ceelashana waa ceelasha matoorka ee biyaha meesha fog ka keeno een, dhulka hoostiisa aad maaragtay u dheer ka keena biyaha ma garata waa matoor ma garat marka een, hal matoor weeye waxaa hadda maaragtay biyaha laga cabo een, waana maaragtay een, waa dee dadka khalqigana waa ka badan yahay aadba khalqiga waa uga badan yahay walaal caadiyan een, sida markii jilaalka uu dhaco een, dadka reer guuraaga ah meelaha biyaha ay ka heli karaan oo kale way aadi jireen waana maaragtay imaani jireen een, waana ka cabi jireen marka waa dad maaragtay een, inta badan imaado magaalada maaragtay ku xiran hoosingow oo sidaas biya usoo raadsada way ma garat masaarka walaal wuxuu cabaa naafto eh, ayaa- ayuu ku shaqeeyaa Een, dadka cabaya hadda joogaan wax qiyaasta ka baxsan weye ma garat wax qiyaasta ka baxsan weye qaar baa xalay ilaa iyo maaragtay afar labaatan saac waa la cabaa ma garatay habeenii maalin wax u kala ah ma garat ma laha ma garat maya eh, masoorka ma kaafin karo laakiin caqabado fara badan baa iska jiro waa ula tacaalnaa adiga Eh, geelal qaar waxaa jiro eh, ama xoolo qaar waxaa jiro ilaa iyo maaragtay afar labaatan saac laga yaabo in uu- ay taagnaadaan masoorka taagnaadaan yaa dhacdo ma garatay marka eh, ma kaafin karo walaal kuma filno ma garata ka badan eh, dadka imaanaya ama xoolaha dad iyo dunyaba imaanaya ka badan ma garata waxaan ka codsanaynaa dadweynayaasha maaragtay xuquuqa bini aadamka in maaragtay meeshaan ay caqabad baan ka jirto eh, maaragtay xagga biyaha eh,
dhinaca kalena odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa tacsi u diray eheladii ay ka baxeen marxuumiinta kale ah ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo brofesor maxamed cali kaastra oo dhowaan geeriyooday labadaasi marxuumiin raaxo maxamed cabdi qodobkan haynoo faahfaahayso
odayaasha dhaqanka jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay xarunta odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa tacsi u diray eheliyadii iyo qaraabadii uu ka baxay ugaas xasan ugaas khaliif oo dhowaan ku dhintay magaalada muqdisho afhayeenka salaadiinta jubbaland ugaas cumar xiirey oo ka mid ah waxgaradkii kasoo qayb galay kulanka tacsida ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت halkan saaka odayaasha dhaqanka ee horey u hadlay ee halkan isugu yimid ee labeynta jubbaland ah ee ku sugan xarunta ku-meelgaarka dowlad goboleedka jubbaland siday hore u sheeganba tacsidii ay halkan u fadhiyeen oo gebagaba un baan soo xiraynaa waa la dhimanayaa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas warfaa oo ku geeriyooday magaalada muqdisho run ahaantii dadna waa dhaka maqal dadna dhaayay u yaqaanaan Eh, ugaas xasan anugu ugaas khaliif baan la soo shaqeeyey meesha beledweyne la yidhaahdo soomaalida waa siddeed iyo toban gobol way ka duwan tahay dhaqan gooni ay leedahay runtii haddii jifaha ka dhasho laakiin beledweyne qabiilo badan baa degan ilaa ay saddex ay toban qabiil meelaha gaarayaan nin waliba hadda dhaqan waa leeyahay laakiin wuxuu ahaa dalladooda guud jermankoodu ahaa waa magaalo dadka soomaaliyeed ilaa iyo leegadii iyo as-aaskii ay xudun u ahaan jirtay taarikh gaar ay leedahay gobolladu way kala duwan yihiin taarikh gaar ay leedahay waa taarikh soomaaliyeed etoobiyana waa ku xihan tahay soomaaliyana way ku xihan tahay marka ummad badan baa halkaa wax ku baratay oo degan sida la moodahayo ma aha wuxuu ahaa eh, nin ka baxay ummadda soomaaliyeed ka baxay buu ahaa wuxuu ahaa nin da- eh, qoys taariikh meeshaa ku leh dee dallad bay u ahaayeen oo ninka mas-uulka aba meelbuu ka soo baxay nabi maxamed ba haddii carabbu ka soo baxay laakiin wuxuu ahaa nin dadka u dhexeeyu ahaa run ahaantii Eh, anigu waa idinka daaweynaya laakiin aqoon dheer aan weliba meeshaas yaan usii lahaa Eh, waa dho- dhexaltooyo dheer bay ahaayeen ummadda soomaaliyeed uu ka baxay samariyimaan allah ka siiyo samariyimaan allah ka siiyo Eh, soomaalidu de waxbay sheeg sheegtaa wixii jiray ee xaqiiqada la sheegahaya waan ogaan doonaa laakiin geeri xanuun badan oo ummadda soomaaliyeed nin ka baxay buu ahaa qoyska muusa bixin marka waxaan leeyahay reer beledweyne iyo reer hiiraan iyo intii taqaanay iyo intii beledweyne ku xidhnayd iyo intay saaxiibka ahayd oo annagu aan ka mid nahayba samir imaan allah naga siiyo gaar ahaan cusradii uu ka baxay samarii baan allah ka siiyo waas xasan jannadii firdowsa allah ha ka waraabiyo jannadii firdowsa allah ha ka waraabiyo Eh, bedel khayr qabana ya ilaahay ha noogu bedelo waxaan kaloo mar labaad rabaa inaan u tacsiyeeyo professor eh, maxamed cali xasan kaastaro eh, nin asagana soo jireen ah oo dadkii hore ah oo taariikhiyahana oo wuxuu ahaa qayb weyn soomaaliya ka soo qaatay meesha hadda aan ka hadlayna ugaaskaa wuu ka soo shaqeeyey marka asagana wuu inaga baxay dadka soomaaliyeed buu ka baxay innagana reer jubbaland haddaan nahay samri baan kulligeenba guud ahaan iyo gaar ahaanba allah inaga siiyo qaar ka mid ah odayaasha kulanka joogay ayaa iyagana ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ugaas xasan ugaas khaliif
waxaan iskugu nimid saakay inaan u tacsiyeyno ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo ilaahay waa ku roonyahay ninka la yidhaahdo brofesor maxamed cali castro oo labadaba ay yihiin laba nin oo qaali ah soomaali ka baxay waxaan leenahay waan u ducaynaynaa annaga ducaan awoodnaa qofka wuxuu qabtayna qarin mayno waa sheegaynaa ee wuxuu mudan yahayna waa sheegaynaa ugaaska allaha u naxariisto intii uu ka dhintani samar iyo imaan allaha siiyo ugaaska ugaaskii beledweyne u ahaa ugaas soomaaliyeed uu ahaa ugaas qaran waa ahaa ilaahay baa oobsaday waxaan leenahay intii dhimatay allah u naxariisto intii uu ka tegay samar iyo imaan allaha ka siiyo annagana samar iyo imaan allaha naga siiyo annagoo ah odayaasha dhaqanka ee jubbaland khaasatan caasimadda ku-meelgaarka gobolka jubbada hoose degmada kismaayo halkan waxaa laisugu yimid maanta in loo tacsiyeeyo laba marxuun oo midna reer beledweyne ah ama heer riishabeelle ah ninka kale oo brofesoorkana uu yahay reer kismaayo markii hore waxaan leenahay ugaas xas ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooblo allaha u naxariisto allaha u naxariisto ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto adduunkan lagu waari mahayo waa laga wada tegayaa asnagu uu naga hormaray khaasatan waxaan u tacsiyeynaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle dadka deggan iyo reer beledweyne nin oday ah oo culus baa ka baxay reer beledweyne ayna xasuusan doonaan isku xirnaantooda iyo isku hayntoodana la tebi doono shaqadii uu hay la tebi doono baa ka baxay allaha u naxariista ugaaska khaasatan waxaa kaloon u tacsiyeynaynaa brofesor kaasara oo ka mid ahaa aqoon-yahanada soomaaliyeed oo farakutiriska oo hadda sii dabargo-aya brofesoorada
codkaasina qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubbaland ayay ahaayeen oo ka tacsiideynayay geerida marxumiinta ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo brofesor maxamed cali kaastara dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo saartay habraacyada xakameynta covid sagaal iyo toban qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland ay la socotay soo labakaclaynta cudurka halista ee safmaraynka covid sagaal iyo toban la sameeyey adeegyadii bulshada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyadoo garowsatay khatarta cudurka covid sagaal iyo toban uu ku yeelan karo adeegyada waxbarashada ee saameynta uu ku yeelan karo imtixaanka shahaadiga iyo dugsiga sare ee kan dhexe ee fooda nagu soo haya iyadoo markaasi la fulinayo talooyinka wasaaradda caafimaadka lana ilaalinayo joogtaynta waxbarashada iyo badqabka ardayda macalimiinta iyo dhammaan bahda waxbarasho wadatashi dheer kadib wasaaraddu waxa ay go-aansatay in adeegyada waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland lasii joogteeyo iyadoo la raacayo talooyinka looga hortegayo cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban ee ku baaqday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi wasaaradda waxbarashada ee jubbaland iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee jubbaland waxa ay gaarsiin doontaa dugsiyada waxbarasho agabka ka hortaga ee xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban si loo ilaaliyo badqabka baahda waxbarashada iyo guud ahaanba bulshada haddaba wasaaradda waxbarashada waxa ay ku wargelinaysaa macalimiinta dugsiyada iyo bahda waxbarashada in adeegyada waxbarashada markaa aan wax hakad ah la gelin iyadoo la raacayo talooyinka soo socda kow in maamulka iyo macalimiinta ay fuliyaan habraacyada ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka looga hortegayo cudurka covid sagaal iyo toban laba kormeerka dugsiyada in ay xaqiijiyaan dhammaan fasallada dugsiyada ay xirtaan afxirka ama face maskiga waxa loo yaqaano si loo ilaaliyo badqabka ardayda iyo bulshada qodobka saddexaad in fadhiga ardayda fasallada uu noqdo mid markaa kala fog oo suurtagal ahi qodobka afraad in markaa albaabka hore ee dugsiga la dhigo qalabka lagu cabiro heerkulka markaasi jira shan in albaabka hore ee dugsiga iyo fasalka la dhigo qalabka farxalka ama lana markaasi amro ardayda si joogta ah inay markaa u isticmaalaan lix in la sameeyo guddi wacyigelin oo ka kooban maamulka ardayda iyo wasaaradda waxbarashada qodobka ugu dambeeya ayaa war-saxaafadeedka wasaaradda ka soo baxay lagu soo gebagabeeyey in la kor jeegteeyo fulinta habraacyadan maamulka iyo macalimiinta dugsiyada dowladda soomaaliyana waxa ay markaa dadaal ku bixinaysaa helidda mid ka mid ah ururada ugu caalamisan ee dunida ka jira cabdifataax cali maxamed qodobkan haynoo soo koobo waxaa lagu wadaa in maanta ay shir madaxeed yeeshaan hogaamiyaasha dalalka ay ku bahoobeen ururka bulshada rayidka ee afrika ee eeg ururka ayaa eegi doona codsi soomaaliya uga yimid kaasi oo ay ku doonayso in ay xubin ka noqoto ururka kulanka ay madaxdu yeelanayaan ayaa ah kii kow iyo labaatanaad ee madaxda dalalka ku abtirsada ururka ururka ayaa sidoo kale ilgaara ku eegi doona codsi la mid ah kan soomaaliya kaasi oo uga yimid dalka koongada dimuqraadiga oo iyadana raadinaysa xubinnimada ururka sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii ayay ahayd markii xubnaha ururka ay ku gacan seereen codsi soomaaliya ay ku doonaysay inay xubin uga noqoto ururkan eeg iyaga oo taasi sabab uga dhigay nabadgelyo la-aanta soomaaliya ka jirtay muddada dheer hase yeeshee soomaaliya ayaa mar kale u kaba qaadatay in ay raadiso ka mid noqoshada ururkaasi ururka eega ayaa ururka ay ku midaysan yihiin dalalka harooyinka waaweyn ee africa waxayna iskaashi buuxa ka leeyihiin arrimaha ganacsiga isu socodka dalxiiska midaynta canshuuraha iyo arrimo kale iika ayaa sidoo kale waxa uu qeyb lixaad leh ka ciyaarayaa horumarka dhaqaalaha iyo midda bulsho ee qaaradda afrika waxaa xilligan xubno ka ah ururka iig dalalka kenya tanzaniya uganda ruganda burundi iyo koonfurta suudaan
markana guraceel wararka ka imaanaya degmada guraceyl ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay markaa sheegayaan in qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ay maanta xiran yihiin kadib markii cabasho laga muujiyey canshuur kordhin uu canshuur kordhin ay wasaaradda maaliyadda galmudug samaysay amaal cawil maxamuud qodobkan haynoo faahfaahiso waxaa maanta inta badan albaabada loo laabay baqaarada raashiinka noocyadiisa kala duwan lagu iibiyo oo ku yaala degmada guraceel oo ka tirsan gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug arrintani ayaa waxaa loo aaneynayaa sababo la xiriira sar ukac ku yimid raashiinka kadib markii maalmihii lasoo dhaafay degmada guraceel aysan tegin gabaarida raashiinka geeya wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in gaadiid fara badan oo raashiin ka keena dekadda magaalada boosaaso ee gobolka bari ay ku xayiran yihiin gaalkacyo kadib markii wasaaradda maaliyadda galmudug ay gaadiidka ku kordhisay canshuurta laga rabo lacagaha taarikada iyo ruqsadda darawalnimada qaar ka mid ah ganacsatada ku nool degmada guraceel ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay dareemayaan hoos u dhac dhinaca ganacsiga ah islamarkaana uu qaaliyoobay raashiinka noocyadiisa kala duwan taasina ay dhibaato ku tahay dadka danyarta ah maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ayaa weli ka hadlin gaadiidka ku xayiran duleedka magaalada gaalkacyo ee saameynta ku yeeshay ganacsiga degmada guraceel ee gobolka galgaduud
halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka jubbaland goordhow waxaan markaasi soo qaban doonaa qodobka dibadda balse inta aan u gudagelin waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha ee warka duhur iyo alkhasaala kulamada maanta ugu xiisaha badan ee la cayaaray aad baad mahadsan tahay cabdi majiid door wanagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhur waxaana kusoo qaadanaa kulamada maanta la ciyaaraya kulamadaas ah premier leaga liga isbaniya weliba ee Serie A-ga Talyaaniga kulamada ugu xiisaha badan waxaa wada ciyaardana Crystal Palace weliba Fulham ayaa sarki doona sagaalka galabnimo sidoo kale Arsenal iyo weliba Leicester City sagaalka ayay sarki doonaan Tottenham iyo Burnley iyana waxay sarki doonaan shanta galabnimo ee Chelsea iyo weliba Manchester United waxay wada ciyaari doonaan saacadu markii ay tahay waa laba saac iyo bar habeenimo Sheffield United iyo weliba kooxda kale lagu magacaabo Liverpool waa afarta iyo weliba qadar shan iyo toban daqiiqa ayay wada ciyaari doonaan cayrada laba saac iyo rubi ayay wada ciyaarayaan Celta Vigo iyo weliba Real Madrid Liga Spain haddii aynu aadno waxay wada ciyaari doonaan lixda maqribnimo een Cadiz iyo weliba Real Betis waxay wada ciyaari doonaan lixda iyo qadar shan iyo toban daqiiqa ah Granada iyo weliba Aja laba saac iyo bar ayay wada ciyaari doonaan Villarreal weliba Atletico Madrid shan saac oo habeenimo ayay sarki doonaan dhanka kale haddii aynu eegno Zareega Talyaaniga Sampdoria iyo weliba Atlanta ayaa wada ciyaari doona Crotone iyo weliba Cagliari way is arki doonaan Inter iyo weliba Genoa way wada ciyaari doonaan shanta galabnimo sidoo kale Napoli iyo weliba Benevento ayaa wada ciyaari doona saacadu markay tahay laba saac oo habeenimo Roma iyo weliba AC Milan waa kulanka derbiga caawa la wada sugayo waxay wada ciyaari doonaan shan saac oo habeenimo oo ribid dhimanna xubintii ciyaaraha warka duhurna saaxiib yaala inta ayaan kusoo koobayaa qaybaha warka inooga haray iyo weliba fantaasiga dibida kugu celiyo
kazaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobaya xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana haddii aynu fiirino faahfaahinta qodobka dibadda wargeyska alkayhan ee laga leeyahay dalka iiraan ayaa waxa uu maanta oo axadaha qoray in weerarkii lagu qaaday markabka ganacsiga israa'iil ay qayb ka tahay argoosiga muqaawan muqaawamada waxay ugu yeeraan ee weerarada tacadiga ugu badan ugu dambeeyay israa'iil ka geystay mandiqada ayaa lagu yidhi wargeyska kayhan oo aad markaa ugu dhow hogaamiyaha sare ee iiraan waxaa kale uu qoray in weerarka lagu qaaday markabka israa'iil waxa ay xaqiijinaysaa in laga gudbay xilligii wax la markaasi garaaci lahaa ama markaa lana carari jiray ayuu sidoo kale yidhi markabka xamuulka israa'iil oo lagu magacaabo m v helios rey waxaa markaa khamiistii qarax lagula eegtay meel u dhow gacanka omaan waxaana markaasi soo gaaray dhaawacyo iyo dulduleelo labada dhinac oo markabka markaa ku sabeeyo ahi markabka oo noociisu ahaa kuwa gaadiidka xambaara waxa uu markaa ka soo ambabaxay dekadda magaalada dekadda magaalada ee markaasi dhammaan lagu magacaabo ee dalka sacuudiga waxa uuna kusii jeeday dalka singapore waxaa markaa markabka uu ku xirkay dekadda magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta telefishinka israa'iil janaal oo lagu magacaabo news ayaa waxa ay saraakiisha difaaca ka soo xigtay inuu rumaysan yihiin inay ciidanka badda iiraan laba gantaal ay ku weerareen markabka kuwaasi oo haddii markabka wax uu soo gaaro ama sababi karin inuu markabkuba dego guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka duhur aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duhurnimadan waa nageynta cid allaal cid iyago warka iyagu seego waxa ay dib kaga daalacan kartaa bogaha aan baraha bulshada ku leenahay tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo